iyadoo dhowaan booliiska gobolka jubbada hoose amar ka soo baxay lagu mamnuucay xirashada indhashareerka sababo amni dartood ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xirashada indhashareerka ayaa laga soo saaray awaamiir adag isla markaana ciddii lagu arko laga qaadayo tallaabo sharciga waafaqsan sida uu booliisku sheegay si gebi ahaanba meesha looga saaro isticmaal indhashareerka haddaba qaar ka mid ah bulshada kismaayo oo ka aragti dhiibtay howlgalka magaalada looga ururinayay indhashareerka ayaa soo dhaweeyay tallaabadaasi iyagoo sheegay inay la shaqeynayaan laamaha amniga islamarkaana nabadu lagaba maarmaan tahay haddaan nahay dadweynaha ku sugan gobolka jubbada hoose gaar ahaan jubbaland daraawiish jubbaland oo guulo la taaban kara ka gaaray howlgallada u dambeysa marka waan bogaadanaynaa ciidamada iyo kulli howlgalladay qaadeen waana guulo waxayna gaareen guulo la taaban kara horta mar kastoo ciidamada waxay u taagan yihiin waa badqabka waxaa waye shacabka soomaaliyeed waana bogaadanaynaa nabad baa naasla luugale raggogoshii waa nabad nolosha bil'aadamkii waa nabad aawa adiga haddaadan nabad haysanin ma seexan karaysa hurdadu ma meel aan nabad hayn ma jiifi karaysa marka nabaddu waxaa weeye waa nolosha aas-aaska bini'aadamka weeyaan mar hadeer waa howlgallada socda runtii wax fiican bay qabteen shaqo fiican bay hayaan waan garab taagannahay waxaana rabnaa in ilaahay dalkeenna nabad ka dhigo iyo dadkeennaba annagu horta alxamdulillah horta reer jubbaland reer jubbaland haddaan nahay nabad waan haysanaa laakiinse waxaa loo baahan yahay inaanan seexanin habeenii maalin waxaa loo baahan yahay in la garab siiyo habeenii maalin la garab taagnaado ka guud ahaan shacabka reer jubbaland waxaan leeyahay howlgalka n dad badan baa maxaa la dhihi jiray ka qayb qaatay dad shacabka haddii ay noqdaan haddii askarta ay noqdaan wax u kala hari ma leh aad iyo aad boqolkiiba sagaashan iyo shan aad bay uga qayb qaadahayaan waxaan leeyahay saraakiisha in ay sii foojignaadaan siday dhexda hadda u xirteen